dhinaca kalena waxaa maanta si weyn looga ciiday magaalada kismaayo sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a aadan maxamed salaad waddooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo ayaa waxaa buux dhaafiyey caruur haween iyo gaadiidka noocyadooda kala duwan kuwaas oo garoomada loogu talagalay in ciidda lagu tukado isugu tegay mas-uuliyiinta maamulka jubbaland heer gobol iyo sidoo kale heer degmo ayaa iyaguna dhankooda bulshada kula ciiday garoon kubadda cagta ee stadium wamo ee magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadhere oo dhankiisa fariin u dirayay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo guud ahaan jubbaland ayaa goobta hadal kooban ka soo jeediyey isagoona ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ay nabadda ka shaqeeyaan
maanta waxaan haysan wax barwaaqo waay khayr baan haysanaa inaan khayrkeena iimaansanno ilaashanno difaacanno waa lagama maarmaan gacanteenna maanta waxaa la coorinayo oo nala ku coorinayaa maanta gacanta noogu jira baa gacanta ku haysanaa inaan xafidno oo ilaashanno oo difaacanno baa lagama maarmaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo